haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay wadaan dadaallo ay sare ugu qaadayaan ka qaybgalka siyaasadda qondada haweenka ee siyaasadda ayaa ah mid muhiimad weyn ugu fadhida guud ahaan haweenka soomaaliyeed ee degta guud ahaan dalka haweenka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa mar walba dalbanaya inay helaan qondada siyaasadeed taas oo ay sheegaan in inta badan wakhtiyada doorashooyinka aysan helin qoondadii ay xaqa u lahaayeen waxaana ay dalbanayaan inay helaan qoondada dastuuriga ah ee boqolkiiba soddon loona ilaaliyo haddaba qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku baaqay in la ilaaliyo qoondada haweenka ee dhanka siyaasadda haweenku xaq u leeyihiin wax kasta oo ku saabsan ayaga xarintooda ama xag dhaqaalahaato ama xag mataqaanaa arrimaha siyaasadda haato ama xag bulshaato inay xaq u leeyihiin in wixii ay ayagu xaq u leeyihiin laga siiyo annaga dastuurka dowladda jubbaland qodobkiisa lixii tobnaad ayaa wuxuu sheegayaa qoondada ama doorka ay haweenka ku yeelanayaan arrimaha siyaasadda qodob dastuura waaye qodobka shan iyo labaatanaad ama afar iyo labaatanaadna dastuurka dowladda jubbaland wuxuu sheegayaa sida ay haweenku ugu qayb qaadan karaan ama qayb ugu noqon karaan xilliga doorashada waa qodobo dastuuri ah kuwaasayna ka mid yihiin inta badan gabdhaha soomaaliyeed waa ama hooyo marka le hooyo hooyo waa qof naxariis badan waa qof beer jilicsan wey dee gabdhuhu codka annagayna siiyaan annagay noo hiiliyaan hadda waxay maraysa warba adinkana soo hiiliya wax isiisiiya horta taasaa su-aasha keenta kow midda labaad hooyooyinka waxay in badan ka maqan yihiin meelaha go'aamada lagu gaarayo oo matalaadda ama go'aanka lagu gaarayo odayaal rag baa go'aanka gaaro go'aankaasaa bulshada loo soo celiyaa marka waxaa la rabaa marka hooyooyinka maadaama ay qayb ka noqon rabaan arrimaha siyaasadda leadershipkii ama go'aanada meesha lagu gaarayo inay qayb ka noqdaan oo ayagu meesha talada lagu gaarayo ay percentagekooda ama raa'igooda inay qayb ay ka leeyihiin marka waa qodob qodobka labaadna waxaa la rabaa hooyooyinka in ama haweenka soomaaliyeed maadaama la rabaa inay mas-uuliyad adag ay qaadaan inay dhanka waxbarashada iyo miisaanka mas-uuliyad ay qaada rabaan inay iska soo dhisaan ayaa iyadana yaa qaybka in lasoo yani mar walba wax loo soo celcelinayo qodobka kaleetana waxaa weye haweenka waxaan ogsoonay ayagu inta badan waxba isuma ogolaa la yidhaahdaa ragga ninbaa dhulkiisa kuu gadaya ninbaa jeebkiisa wax kaa siinaya laakiin gabdhuhu waxaa la rabaa iyaganu inay dahabka isu dhigaan oo dhedhegaa isu furaan gabadha musharaca inay yani ay taageeraan hebla noo sharaxaan marka la yidhaahdo inay isu boodgareeyaan marka taasaa waxay keenaysaa inay haweenka soomaaliyeed ay faham badan ay ka qaataan waxa laga hadlayo arrimaha siyaasadda marka annagu ma jiraan meel aan ku diidnay aan kulliba anigu waan ogahay ma jiraan waa dee shaksi kale waa suuragal laakiin annaga inta badan waxaan matalan waa bulshadii sidoo kale hooyinka waxay ka qayb qaataan xilliga doorashada qayb weyn bay ka qaataan xilliga doorashada inay ka qayb qaataan inay qof doortaan inay ayagas doortaan inay amniga ilaaliyaan waxaasoo dhan hooyadan qayb bay ayadana ka tahay sidoo kale in la ilaaliyo xaqa doorashada ee xilliga xil raadintana haddee waa waajib mar walba waxaan isleeyahay hooyadu waa digsigii ay wax ku fadhiyeen saldhig bayba noo tahayba